allaha u naxariistee shariif dhagaweyne ayaa ku geeriyooday dalka imaaraadka halkaas oo muddooyinkii u dambeeyey uu ku noolaa wuxuu ganacsiyo waaweyn ka sameeyey dalka kenya oo uu caanka ahaa qaar ka mid a eheladiisa iyo dadka ay sida weyn isu yaqaaneen oo v o a la hadlay ayaana u xaqiijiyey geeridiisa
inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa idin salaamayaa magacaygu waa cabdulaahi maxamed gaabow loo yaqaan taabul abti ayow ii ahaa abtigay shariif allah u naxariisto oo loo yaqiina magaciisa shariif dhegaweyne magaciisa kalena la yidhaha maxamuud axmed maxamuud wuxuu ahaa nin ganacsado ah aamina ummadda u kaalmeeya oo kheyrka jecel iyo samafalka oo samafalaha u ahay waxyaabaha lagu xasuusto masaajidda iyo madaarista iyo dadka ducafaha u kaalmay jiray wuxuu ahay nin kheyr badan oo ahlu kheyra oo ganacsaday reer nairobiya shan iyo labaatankii sano ugu dambeysana wuxuu deganaa dubey shala oo iyo labaataniyo todobadii oktoobar heeday ayuu dubey ku geeriyooday isbitaal medical clinic la yidhaah oo nairobi oo ku yaala dubey ku yaala siddeed saac afartan iyo shan daqiiqa markay aheed ayuu nafbaxay maanta isniinana bacda alcasir waa duugnay ilaahay ha u naxariisto jannatulfardowsan ilaahay uga baryaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ehelkiion anugu ka mid ahaana nafteyda laga bilaabo ayaan yacni mataqaanaa ka tacsiyeynayaa ninkaas wuxuu ahay nin soomaaliyeed nin muslima muxsina ummadda u kaalmeeya xeero dhib aan ahayn dadka xaqiisa aan cunin wixii loo dhiibto loogu imaanayo ninaan aqaanin qabiil oo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimiintu ay isugu mid yihiin oo aan kala sooc aqaanin naftayda iyo nafta ummadda soomaaliyeed iyo midda muslimiintaba waxaan uga tacsiyeynayaa geeridaas naxdinta leh oo abtiga ay ku timid allah u naxariisto bismi illahi raxmaan raxiim inaa lilahi wa inaa ilay raajicuun waxaan halkan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed anigoo ah maxamuud salaad nairobi ka imid shariif dhagaweyne oo loo yaqaano magaciisa rasmiga waa maxamuud axmed maxamuud shariif dhagweyne ayuu laakiin caan ku yahay ninkaas oo ahaa ganacsada kasoo jeeda kenya dubayna deganaa labaatankii sano ugu dambeysay ganacsada soomaaliya aada loo yaqaano kelinka east africa iyo east africa o dhan laga yaqaano kenya iyo soomaaliya iyo ethoobiya meel ilaa uganda iyo tanzania kulli laga yaqaano ayuu ahaa oo ku geeriyooda dubay oo aan maanta ku aasnay ummadda marka soomaaliyeed anigu nin abtibey buu ahaa muddo badanna aan mataqaanaa isla shaqaynaynay marka ummadda soomaaliyeed intaas ayaan uga tacsiyeynaya sayid maxamed khaliif xareed oo ka mid a oday dhaqameedyada soomaaliyeed islamarkaana ay si weyn isu yaqiineen shariif dhagaweyne ayaa v o a u sheegay qofka uu ahaa marxuumka iyo waxyaabaha lagu xusuusan doono maxamuud sheekh axmed umacdheera shariif dhegaweyne wuxuu ahaa nin soomaaliyeed oo saafi ah ku dhashay meel layihahdo tuula caadlaya jowhar korkeeda isagoo labaatan jira soo galay east africa afartan sano ka shaqaynayay ganacsi ummaddu ay ku taqaantay ammaano iyo adeeg hufan iyo islaam gargaarid nin wuxuu ahaa hal abuur leh ganacsadaha la jecel yahay bulshooyinka bariga africa ku nool gaal iyo islaamma nin ay jecel yihiin oo gacantiisu ay gaadhay oo meel kastoo bulshadii bani aadam ka baahan tahay ka qayb qaatay ayuu ahaa labaatankii sanana wuxuu u wareegay xagga iyo dubay oo ka dhigay main officekiisa hataa bulshooyinka bariga africa ku nool ee carab leh ee hindi leh nin ay yaqaaneen oo ammaane iyo adeeg hufan ay ku yaqaaneen oo waxyaabaha caamka iyo horumarinta bani aadanka iyo dadka tabaalaysan taabkulayntiisa masaajido badan buu dhisay agoomo badan buu hayey masaakiin badan buu u gargaaray nin qaali ku ayuu ah bulshada soomaaliyeed kolley tii rabica u timid nin hadda siddeetan iyo dhowr sano joogay buu ahaa jiray ayaamaha uu yar xanuunsanayay tii rabi baa u timid arrintaas ayaan ummadda soomaaliyeed guud ahaana uga tacsiyeynayaa ninkaa qaaliga ee ka baxay ilaahayna bedel khayr qaba ha siiyo ummadda soomaaliyeed